bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa galabta waxa uu booqday gelinkii dambe xerada hilig weyn ay ku jiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhawaantan tababarku ugu soo dhammaaday dalka yugandha madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu dhaqangal u noqon doono go'aan walba oo ka soo baxa xukuumadda ciddiis hortaagtana tallaaba sharciya laga qaadi doono ciidanka xoogga dalka ayaa maanta waxay la wareegeen degaanka galcad ee gobolka galgaduudda wararka imaanaya qaybo ka mida degaanada maamulka puntland ayaa sheegeen oo shil sababay dhimasho iyo dhaawac ay ka dhaceen qaybo ka mida gobolka nugaal akhbaaraadka dibaddana dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay bilaabi doonto tijaabada gintaalo balastika ah ee qaaradaha isaga gudba
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadaynu warka ugu waaweynaa kusoo dhowaada warkaa dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa galabta gelinkii dambe waxa uu booqday dagaxarada hilig weyne oo ay ku jiraan ciidamadii dhowaantan tababarku ugu soo dhammaaday dalkii ugandha madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay safarkiisa ay ku heliyaan booqashada ah xeradaasi wasiirka wasaaradda gaashaandhigga taliya ciidanka booliiska soomaaliyeed qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ay ku tageen xeradaasi waxay kula hadleen dhammaan ciidankii dhowaantan laga keenay degaan dalkaasi ugandha tababarku ugu soo dhammaaday iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu kula dardaarmay ciidanku in ay qayb ka yihiin sugidda amniga guud ahaana dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo uu xil weyn oo ka saaran yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in hadda ka hor xilligii tababarka loo soo xoreeyay kulankoodii ugu horreeya ka dhacay dalkii ugandha kadibna uu u ballanqaaday in muqdisho markii ay tagaan ay ku kulmi doonaan xerada heli weyne waxaana xasan sheekh uu sheegay in maanta ay dhacday arrintaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dardaaran siinaya ciidankan ayaa waxa uu yidhi oo nabad sugid leh oo shacab leh oo maamul degmo iyo maamul maxaan ku rahdaa waaxeed iyo maamul leh ayaa amniga caasimadda ka ka wada qayb galaya idinkuna qaybaad ka tihin haddii alayidhaah waxaan aada iyo aada u rajaynayaa roolka doorka aada leedihiin mid lagu daysado inuu noqdo oo dadku ay ku farax geliyaan askari soomaaliyeed oo amnigooda sugayo oo taagan marka ay arkaan dadku waa farax gelinaysaa aada iyo aad ayay ugu faraxgelinaa waxaan rabnaa waxaa u taagan tihiin cadowga waxaa saaxiib la tihiin oo u turaysaan oo u gargaaraysaan oo u naxariisanaysaan dadkiina xushmad iyo karaamo iyo qadarin dadkiinu inay yeeshaan aada rabtaan yeelashadaasi waxay ka bilaabataa idinka inaad dadka ixtiraam u muujisaan inaad muxuu ahay dhowris u muujisaan inaad qadarin u muujisaan markaas kadib ayaa dadkuna ay dareemayaan adduunyaduna ay u dareemaysaa dadka soomaaliya dad macno leh oo qiimi leh inay yihiin intaasoo dhan furaha iyo albaabka laga galo waa adinka waa u taagan tahay naftaadaad usoo hurtay waa u dhimanaysaa waa u dhaawacmaysaa inaad marka aada ixtiraami weyso dadku ayagaaba ku jecel oo ku rabo oo kusoo dhaweynaye laakiin dee qofka fiican asaa socda ixtiraamkana dhinaciisa ka garanaya laakiin mid mid xunaa ku dhex jiri kara mid mid xoogaa muxuu ahaaye maskaxdiisu ay si tahay ayaa ku dhex jiri kara kuwaas waayo kuwa la raba inaad daadaysaan oo aadan ku caroonina oo aadan maxaan ku rahaa ciqaabinina oo aad hadduu caraysan yahay maanta aad tiraadin raalli ahow adiga muxuu ahay saas ma ahay waayeelka caruurta iyo dadka qaba baahiyaha gaarkaane inaad mar walba gacanta qabataan ood u gargaartaan waay oo isku soo celceliyo warku wuxuu ku dhan yahay dadkiina u naxariista cadowgiinana ku dhiiranaada
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi isagu la hadlayay ciidankii dhowaantan tababarku ugu soo dhammaaday dalka ugandha ee ku sugan xerada hiriweyne ee duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in dhaqangal uu yahay islamarkaana la meel marin doono dhammaan dhammaan sharciyada ay soo saarto xukuumadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay hadalkan waxa uu ka jeediyey khudbad salaada jimcaha ah ee masaajidka madaxtooyada isagoona sheegay in maanta uga faa-iideysanayo dhammaan saraakiisha ee qeybaha kala duwan eelaamaha amniga iyo weliba xubnaha golaha wasiirada iyo shaqaalaha xukuumaddu in cid alla cidiis hortaagto sharciyadii awaamirta kasoo baxda xukuumadda soomaaliya gacan bira lagu qaban doono islamarkaana la wajihi doono aana looga baqanayn cidkaasi cid kasta cid kasta uu sheegay in darajo walba heer walba ay ka taagan tahay xukuumadda aan loo afiirin doono islamarkaana tallaabo laga qaadi doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi oo dhan sharaxaya ayaa mar kale yiri
qoraga dhishikaa ku mudaafacayo oo maalinta dhimaleeda dhimanay oo saacad lagsoo dhimashadaada lasoo hormari maayo saacadna la dibdhigi maayo waa aayaat ilaahay aayaatun munazal ilaahay uu nagu yiri waay rafaad waa waxa ka soo sokeeyo dhan waa calaagtan iyo rafaad waay qaraarka xukuumadda ka soo baxay siduu yahay bilxarf in loo dhaqangeliyaan rabnaa dowladda waxaa ka go-an qaraarka xukuumadda inuu meel maro cid kasta oo ka hor timaadana in la wajaho darajaday doonta ha lahaato waxaan maanta marka masaajidkan qiimahala dhexdiisa u istaago uga hadlo waxay tahay ma ogeyn inaanu qofna dhihin walaalka soomaaliyeedow meel kastoo aad joogto ogow waa la kala baxaa shabaab iyo soomaali waa la kala saaraa shabaab kalkaalna waa la waa dhinac u baxa asna waa la soo celina inuu soomaalida fiican kusoo noqdaa laga shaqaynaa kii kusoo shaqoona waayana shabaabkiisaa loo aqoonsanaa dhib ma laha shabaab kama bilowdo kuma dhammaado kan qoriga iyo qaraxa sita ogaada kan qoriga iyo qaraxa sita kama bilowdo wiilka isqarxinaayo nimaa wuxuu soo sheegay midaa soo hagaajiye midaa lacag soo siiyey midaa soo waday oo meelo isku qarxina dadku isku qarxinaa tustusay oo yidhi inta meesha laga galo inta meesha laga galo ee ka noqday waxaasoo dhan waa wada shabaab kan qarxay bas kan qarxay bas
ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa gorgor iyo danab ayaa waxay la wareegeen degmada galcad ee gobolkaasi galgaduud ka tirsan sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna uu gardayaxa
wararka laga helayo deegaanka ari quruuf oo u dhow deegaanka milixle ee hoostaga degmada balambal ee gobolka galgaduud waxa ay tilmaamayaan in halkaasi lagu dilay shan ruux oo isku qoys ahaa iyadoo dadkii ka dambeeyey falka dilka ah ay goobta ka baxsadeen sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mida dadka deegaanka rag hubaysan ayaa waxaa la sheegay in ay u tageen qoyskan oo ku noolaa deegaanka ari quruuf islamarkaana ka mid ah qoysaska xoolodhaqatada ah kadibna halkaasi ay ku dileen goobjoogayaashu waxa ay sheegeen in dilkan uu salka ku hayo arrimo la xidhiidha aanooyin qabiil oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud dableyda geysatay dilka shantan ruux ee isku qoyska ahaa ayaa la sheegay inay ugu galeen gurigooda kadibna ay rasaas ooda uga qaadeen ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaya maamulka galmudug iyo laamaha ammaanka oo la xiriira dilkan qoyskan loogu geystay deegaan hoostaga degmada balambal ee gobolka galgaduud aanooyinka qabiil ayaa si aada ugu soo noqday muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug bishii maars ee na soo dhaaftay ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ay deegaanka xirsi lugay ee duleedka degmada balambal ku qabatay shir dib u heshiisiin kaasoo lagu sheegay in lagu soo qaban doono cid kasta oo fal dil ah ka geysata deegaanada maamulka galmudug abukar dayax warbaahinta dalsan magaalada
odayaal waxkadal ka tirsan degmada balanballe ee gobolka galguduud ayaa ku baxay shaqaaqa ka dhacday deegaano hoos yimaada degmadaasi inkastoo deegaanadaasi ay ka dhaceen shaqaaqa la xiriirta kadib markii shan qofood isku qoys ah lagu dilay deegaano hoos yimaada degmada balanballe ee gobolkaasi galgaduuda odayaasha ayaa sheegay inay ku bixi doonaan arrintan ay tahay mid aada looga xumaado waxay sheegeen dadka deegaanka in arrintan ay tahay mid soo noqnoqotay islamarkaana dadkan isku qoyska ahaa ee kooxo hubaysan ay ku dileen deegaano hoos yimaada degmada balanballe ee gobolkaasi galgaduuda maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo weli waxgaradka ayaa ku baxay arrintaas si loo qaboojiyo oo aanay xiisadda haatan taaganaysan faraha uga sii bixin halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana shiinaha ayaa sheegtay inay wado tijaabada hagantaalo plastik ah islamarkaana dhowaantan ay soo saari doonto islamarkaana gabagabadu ay ku dhantahay ay ku dhowdahay samaynta hagantaaladaasi madaxweynaha dalka shiinaha shiinbin ayaa sheegay in dhowlatuskan dhowaantan uu bilaaban doono inkastoo aan usheegin goobta dhowlatuskan uu ka dhici doono maraykanka iyo shiinaha ayaa isku haya arrinta jasiiradda dalkaasi taiwan oo shiinuhu u aqoonsayn inay ka mid tahay dhalyooga dalkaasi shiinaha inkastoo maraykankan uu sheegay inuu difaaci doono weerar walba uga yimaada taiwan dhinaca shiinaha balastikadan gantalada ka samaysan ee shiinahu uu sameeyey qaarad bisaga gudba ayaa noqonaysa tii ugu horreysay dowladda dalka shiinaha ay samayso warka habeennimo idaacadda dalsan oo nageynta ah
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel